asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidaad ka warqabteen kulligiina maaragtay bishii sanadkii lasoo dhaafay labada kun iyo todoba iyo tobanka bisha february labadeed maxkamada i c j da oo maxkamada caalamiga ee maaragtay u n ta ay iska leedahay waxay go-aan ku gaartay in maaragtay keiskan udhexeeya soomaaliya iyo kenya ay geli karto sidaas darteed ay sharciyad u leedahay marka taa markay dhacdo kadib ayaa dowladda kenya waxaa la warsaday in dacwadii hore aan u gudbina inay kasoo jawaabaan markay kasoo jawaabeen kadib annaga haddana waxaan codsanay kenyaba waxay codsadeen hal wareeg oo maaragtay jawaabo qoraal ah marka annaga jawaabtii qoraalkaana laga rabay oo maanta ku beegneed ayaan gudbinay marka sidaa ula socdo waa gartay ee jawaabta aada gudbiseen maanta ee soomaaliya laga sugayay maxay ahayd
waxay ahayd waxyaabo ku saabsan maaragtay dacwadda kenya ay soo gudbisay iyo habka ay rabto in keyskeeda ay u daafacdo ayaan maaragtay jawaabo ka bixinayna maaragtay waa gartay kenya qudheedu waa la sugayaa bisha december waxa laga sugayo iyana waa maxay
bishii maaragtay december waxaa laga sugaaya igana jawaabta hadda aan bixinay ah oo hadda iyaga aan maaragtay su-aalihii ay meesha keeneen difaacay meesha keeneen inay iyagana maaragtay jawaabta ka bixiyaan jawaabta aan bixinay iyagana jawaab ay ka bixiyaan waa gartay jawaabahan labada dhinac maxay ka tahay dacwadda guud ee badda
dacwada markaas hadii oo maaragtay bisha maaragtay hadii hadda december sideed iyo tobankeeda kenya markay gudbiso kadib qoraalada dacwadaha jawaabta ah markaas kadib waxaa maxkamadda waxay go-aan ku gaaraysaa sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka in dhegaysigu bilaawdo goortay la dhegaysan doona maxkamadda ayaa noosoo sheegi kartaa noosoo sheegi doontaa waxaad ogaataa maaragtay maxkamadan waxay leedahay procedura iyo sharciyo la raaco waxaa qoraa fara badan maaragtay jawaabo iyo qoraala ayaa marka hore lswe laisweydaansadaa kadib ayaa maaragtay maxkamadii la dhegeysaa maaragtay waa yahay mudan adoo aada u mahadsan dad badan oo soomaaliyeed ayaa ku dhegaysanaya waxay aada u danaynayaan arrimahan bal sharaxaad guud ma naga siin kartaa dacwaddan hadda socota ee la xiriira arrimaha badda
sida aad ka warqabtid waxaano dhan waxay ku bilaawdeen markii kenya ay go-aan ku gaartay xuduudda badda sida iida rabta inay ugoosato iyadoon raacin maaragtay oo nidaamka oo adduunka la raaco oo xuduudaha loo qeybsado marka taas dawladda soomaaliyeed markii ay dawladdii lasoo dhaafay oo xasan sheekh madaxalka ahaa markii wadahadal ay la galeen oo arrintii laisla fiiriyey ayaa waxaa la arkay in meel maaragtay kenya mawqifka ay taagan tahay uu aada u fog yahay kadibna markaa dawladda markaa jirtay go-aan ku gaartay in keska ay maxkamadda keento hadda waxaa muhiimka waxaa waaye meelo maaragtay xuduudii ay ay goosatay ayaa waxaa kamid ah dhul bad khee kheeraad badan ka buuxo oo batrool badan ka buuxo oo ay hesaa xitaa la siiyey maaragtay oo shirkada oo maaragtay batrool ah meesha ay maaraan sidaas darteed ayaa dacwadii maaragtay dawladda soomaaliyeed ay gudbisay labada kun iyo afar iyo tobanka ayaa hadda gudi socota waa yahay marka rajada ka soomaali ahaan aan qabna ka waran xilligan
runtii waxa waaye waxaa keliya maaragtay meesha hadda muuqdo dawladda kenya waad aragteen mar kasta waxay ku celinaysaa maaragtay wadahadal ayaan doonaynaa waxaa keliya aan dhihi kara waxay tahay in maaragtay ceebsiga sidaas badda xuduudda loo gooyo xuduudaha labada wadan oo badda udhexeysa xuduudaha sida loo gooyo kenya inaysan raacin maaragtay marka sidaas darteed adduunyada meel kastoo qof kastoo aad la sheekaysato waxay kuleeyihin nidaamkaa nidaam soconaayo maaha